xubnin fayle dhugunsadayaal ha ka dhowaada warka hamiignimo ee warbaahinta raadiyo baydhabo qodobada warkaan aysiin ka dhugunsado doontaan waliba iyo shalayina abaalmarin la guddoonsiiyey ardayda kaalimaha hore ku gali imtixaanka fasalka sidedaad ee maamulka koonfur galbeed ra-iisul wasaare rooble oo kulun la qaaday safiirka masar ee soomaaliya taliya biixi oo ku badbaaday qarax lala fiirsaday wasiir kaarimaha gudaha eerero ero gudiyada shaldu gudiye shalduwan oo ee gudiyada doorashada senatarada somalilan ee aqalka sare oo muqdisho laga dooraday maylon ku hadalay heshiirka geeka ee golaha wasiirada puntland dhuusmareeb oo looka qabaday xusko toddobaadka naasnuujinta iyo askari horey ee askar horey indili muwaadin soomaaliya oo dacwad lahanka uga doogna akhbaaraadka dhinaankana qodobkan warkaana siinkahayna weliba uu sanagaday dowladda ruushka oo ciidamaan dirtay ee dalka armeniya markale hamiin fayli dhugunsadayaal waa hamiignimo sabta ee taarikhdan iyo ka idanta toddobada bili siyeedaad labada kun iyo labaatan kowta intaas waliba ayo haayana qodobada warkaan uuna siin kahayna inis jaareeyoogayo faahfaahsan kabilaabo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudan cabdicasiis xasan maxamed lafti gareyn iyo weliba geeka magaalada tanga baydhabo kuga qeyb galay xafladda shaacinta natiijada imtixaanaadka fasalada siyedaad ee fasalka siyedaad iyo abaalmarinta ardayda kaalimaha ku gali fasalada siyedaad iyo tumi lamaad madaxweyne lafti gareyn ayaa weliba uusay shahaadooyin abaalmarin ee guddoonsiiyey ardayda kaalimaha hore ku gali imtixaanka fasalka siyedaad welibana sidoo kaleeda bogaadin hanjeediyey ardayda sayti usoona ballanqaaday heerar walbarasho oo eena shalduwan iyo oona ardayda ee dugsiyada sare dhamayti iyo lamballan qaaday jaamacada lacag la-aange meela ardayda fasalka siyidaad imtixaanadiyo kaalimaha hore ku galinayo lamballan qaaday walbarasho beeslaange unka horeyntii weliba munaasabada ku hadlay wasiirka wasaaradda walbarashada dowlad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee nusoona meelasiti hadal bogaadin een ku jeediyay ardayda welibana sidoo kale aad ku hadlay madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo uu siina ballanqaadin suubi ardayda
runtii ardayda kaalmaha galaal waxaan badweynaya aad iyo aaday u mahadsan yihiin ardayda fasalka labiyo tobanaad waxaan filayaa kaalin mug leh oo dalkaan iyo dadka shacabka koonfur galbeed mataraya inay noo soo reebeen annagana waxaan leenahay hambadiyo geedaanu nahay marba mar walbana waan waanaynu garab istaagannahay
runtii meeshaan waxaa lagu soo bandhigay wax lagu faano oo waxdara annaga dowlad ahaanna baryooratidan aga koobaad wuxuu ahaa aan ballan qaadnay aniga iyo xukuumaddaydaba inaan horumarino adeegyada bulshada oy koob ka tahay waxbarashada meel kasta oon tago iyo magaalo kasta oon tago koonfur galbeeda waxa ugu horeeyey meesha ugu horeeyan tago waxaa weeye iskoolada iyo isbitaalada iskool kasta markaan tagno waxaan weydiinaa ardayda dhigato tiradooda sababta keentay horumarka maxaa maqan dugsi hoose baxaa jiro dugsi saraa jiro macluumaadkii aan kala kulanno magaaladaas yaa isla markiiba ka jawaabnaa si waxbarashada ay horay ugu socoto oo lagu dhiirigelinaa magaalooyinka aan dugsi hoose iyo dugsi dhexe qabay oo dugsi sare qabay waxaan kulligood usoo dhagax dhignay in loo sameeyo dugsi sare oo ninka ardayga ah uusan soo aadin magaalo kale uusan usoo aadin dugsiga sare ardaydii toddobada ahayd ee kaalinta kaalimaha koowaad ka galay dugsiga sare horeyna waa u ballanqaadnay haddana waa ku celinayaa waxay leeyihiin scholarship oo dibadda ay wax ku soo baranayaan oo firiya waxaana mahad celinayaa wasiir xasan oo isagana ballan qaaday wixii yaryaraa ay u baahnayeen oo kale loo suubin lahaa iyo accomodationkii aada u nacsan yahay sidaasoo kale ardaydii dugsiga sare u gudbaysay oo istaandareedka ka gudubtay tobanka ugu horeeya ayagana anaa waxaan u ballan qaadanayaa ilaa dugsi sare ay ka dhammeeyaan inay fuduud ka buuxaan
wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed yaa geeko taariikhda toddobada agost ee kabeganite iyo sirasmeen shaacidi natiijada fasalka siidaad ee dugsiyada dhexa ee sana dugsiyeedka lamadkilabaatankalabadkilabaatiikowta dhinii kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa weliba geeko sabtay xafiistii kulan kala qaaday safiirka masar anfidhi soomaaliya danjire maxamed ibraahim ra-iisul wasaaraha iyo safiirka iyo waliba iyo kuwada hadleena xiriirka qotada dheer ee ku dhexeeyay shacabka iyo lamada dowladood ee soomaaliya iyo masar iyo sidii lanxooji lahaayay iskaashiga lamada dal safiirka safiirka masar anfidhi soomaaliya danjire maxamed ibraahim iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya aan ku mahadnagay hadhawaayo hawkiisun sameey usoona sheegay inuu sii xoojin doona xiriirka lamada dal dowladda masar ayaa kumid a dowladaha xiriirka faylale dowladda federaalk soomaaliya welibaana sidoo kale aad xusin mudane inay macalimiin masaariye iyo wal ka dhikaayeen iskuullada walbarashada ee ka yaala gudaha dalka dhinii kaleed wararka kueahay deegaanka hareeri dheere ee ka dhow ee dhowaan lukusaari eena al-shabaab iyo waliba ayo sheegahayn inay qarax miine ee meedasaytiyo sokadhi qaraxunya waliba lala fiirsanayay kolonyo gaadiid ee uusla dareeray taliyaha ciidanka dalk ee dhulka jenaraal maxamed tahliil biixi waliba taliyaha iyo gaadiidyay iyo kasii jeedeen deegaanka qaycad ee gobolka mudug oo iyo dhowaan la wareegin ciidamada maamulka galmudug iyo ahaan dowladda federaalk soomaaliya inta la xaqiijiyay sarkaal ku tirsan ciidanka dowladda ayaa ka dhimidii meelashan kaleen iyo ka dhaawacameen sida warbaahintii u xaqiijiyeen saraakiil ku tirsan ciidanka oo kusugan deegaanka qaycadda taliyaha ciidanka dhulka jenaraal biixi ayaa weliba maalmoon buu suwaday kormeero laka xaqiijiyay amniga goobagi dhowaan lagu saaray ururka al-shabaab dhini kaleed guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi ee dalka garabkuu hogaamiyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed wiileed iyo weliba iyo doordan guddoon kuleed markii iyo doorasho kudhiidii xerada afasiyoni doorashadun iyo waliba ayo kuweyse kuleed markii garabka cabdi xaashi iyo geeka hadirna sababo la xiriira tabashiyo qabeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa amaray doorashada geeka welibaana goobta kudhiiday ee ku sugnaayeen wasiire iyo xubno ku dareeray xafiiska ra-iisul wasaaraha khadar xariir xuseen iyo waliba usnagaday gudoomiyaha guddiga doorashada somalilan iyo oona goobta city oo xaadirin afartii xubno ee gudoomiyaha iyo magacaabay gudoomiye waliba goobtahan xaadirineero afartii xubnood ee gudoomiyaha ee cabdi xaashi usaha magacaabay guud ahaan weliba fashilmay wadahadaladii dareeri ee ku saabsanaayay xalanhelow kaarimaha doorashooyinka dhini kaleed guddiga doorashada somalilan ee garabka gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi iyo weliba iyoona doordana guddoon welibaana xubnaha guddiga ee magacaabay cabdi xaashi oo ku koobanaya afar xubnood iyo gudoomiye guddiga doorashada somalilan iyo doordan inuu sinagada suleymaan caydi dhismaan mili ku-xigeen jenilan doorday cabdishakuur abiiba xayir doorashadan yaanti oo doorashadun iyo isku dooradeen afartan xubnood ee cabdi xaashi iyo weliba keedasi iyo oo duhurnimadii geeka guddiga doorashada somalilan garabka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi guuleed iyo gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeenbaiyo ku dooradeen teendhada fasiyoni gudoomiyaha guddiga doorashada somalilan ee garabka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ee weliba landoorada inuu sinagada khadar xariir xuseen meelo gudoomiye ku-xigeenkana landoorada najiib xuseen samaale waliba doorashadan qeyb hayay saddex xubnood ee guddigaha magacaabay ra-iisul wasaaraha dalka saacadoo ilaa dhaaf iyo waliba fashilmay dadaala shalduwan oo la kifadaayay ini la kaxalay khilaafka ku tegan guddiga doorashada gobolada waqooyi walibaana doorashada kudhiday walibaana doorashada iyo kudhiday afasiyoni walibaana doorashada kudhiday roteendhada afasiyoni hadhow waayay ra-iisul wasaaraha dalka dhinii kaleed madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi den iyo weliba ushir gudoomiyey shirka golaha wasiirada maamulka puntland oo toddobaadkan lanku hadlaayay arrimo shalduwan shirka golaha intiisa dareer shirka golaha wasiirada maamulka puntland intiisa dareer weliba lanku hadlay arrimaha amniga ee dugsiyada qur-aanka ee puntland xaaladda cudurka nahalista ee covid nneteen nabadeynta shaqaaqadii ee saaxmaygaag iyo siyaasadda biyaha golaha wasiirada iyo weliba ayuu ku doodeena xaaladda dugsiyada qur-aanka ee lakabarado puntland iyo oo dhanka dambeyntii madaxweynaha puntland saciid deni uuse guddi heer wasiire uusan saari reedan fiiryowka iyo horumarinta dugsiyada qaranka ee qur-aanka ee puntland shirka golaha wasiirada oo ka qabsoomay magaalada garowe iyo weliba ku qeyb galay madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland axmed cilmi cismaan karaash iyo dhammaan golaha wasiirada maamulkaasi dhini kaleed munaasabad laka sharaxay faa-iidada caafimaad ee naasnuujintii lata naasnuujintii in lata hooyadii iyo owlaada iyo weliba laku qowday magaalada dhuusamareeb weliba ku qeyb galay madaxa iyo howlwadeena ku tirsan wasaaradda caafimaadka galmudugga intii munaasabadun iyo darartii weliba wasaaradda caafimaadka bandhigtay tirada dadka ku qeybgalaya howlasayti biliring ee la kaxoojiyay koriimada owlaadi iyo ilaalinta caafimaadyo maxamed cali ciiraaye madaxa nafaqada wasaaradda caafimaadka galmudug iyo qaar iyo qaar ku mid ee bilaanta munaasabada la kacasumi iyo weliba iyonkoreyntii goobta ku hadleen sheegana muhiimada naasnuujinta anglata owlaada cabdixakiin maxamed diiriye agaasimaha waaxda qorsheynta wasaaradda caafimaadka galmudug yaa intii intaasaytii kureed usoo xusayay inay toddobaadka naasnuujinta usoo qayb ku eeyey barnaamijyada sanadlaha ee laga dhiso caafimaadka bulshada inka dambeyntii agaasimaha wasaaradda caafimaadka galmudug doctor cabdiweli maxamed oo uusa hiri xuska toddobaadka naasnuujinta ayaa weliba uuse tilmaamay in hoolun iyo qeyb ahaan ku midata ee qeyb ahaan ku qoyti mas-uuliyadda iyo iniskasadeen dhammaan iyo oona wada qiran faa-iidada caafimaad ee naasnuujinta walaadaha dinigrese dasiir kaal oo ku tirsan booliska magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalka mareykanka ayaa weliba la sheegay inay wajaha doonaan dacwad ka eedan inay muwaadin soomaali iyo uslaka magacaabo jiray doolaal ciid iyo ka dhaawaceen ama dhaawaceen bili disembar soddon jee sanadkii lamakii labaatanka dacwad ogayaalka ayaa weliba ayaa sheegeen in marxuumkan la toogday xillo uuse la baaray inuuse kalug lahaayay ganacsiga hubka xeelilaalyaha guud ee gobolka dakota cathy kenya weliba ayaa sheegtay kureed markii redland ferry kiisaskaasaytii la ogaaday iniyo injarna wal aasaas nagada koray inay sadiidun askari iyo mutaysada koraan dacwad dembiyada weli kaloo sheegtay in saraakiil iyo ku fiirsadu waayeen in doolaal ciid iyo toogdan kureed markii sarasaasa ka furi waaxda booliska magaalada miyabolis ee waliba weli wal qoraal ee maakusaarna baaritaanka dacwadda ogaha ee kiiska dilka doolaal ee ciid doolaal ciid oo linjaysadii dhini kale agaasimaha guud ee xiriirka muslimiinta mareykanka jaylaani xuseen iyo weliba uusa tilmaamay inay qoyska doolaal ciid iyo fadahan inay guddoomiye ahaa gobolka minnesota tim walls iyo sukiiska city ka wareejiyay xiriiraalyaha gobolka city ee keith ellison weliba uusantaa city ka daray iniyo qoyska marxuumka kiiska city willing aragna muuqaalada kaamirada jirka kahirin ee jirka booliska iyo kahirin balse ayuu ogaadeen inay saraakiila booliska ee dilka j c t wal dacwada lankooga doongnaa dibadbaxyo la-aan ka horjeeda dilka doolaal ciidiya weliba ayoo ku dhiyanay magaalada minneabolis iyo oona qeyb ku qeyb galeen qoyska marxuumka jaaliyadda soomaalida iyo dadka ku nool gobolka minnesota dhugunsadayaal weliba aysan dhugunsada haytana warka hamiignimo ee warbaahinta raadiyo baydhabo haatan akhbaaraadka banaanka dowladda armenia ayaa weliba ayay xaqiijiday inay ciidamo ku dareera ruushkii oo hadeerin gudaha dalje hanasayti oo gacan ku jeysada doono sugidda ammaanka xuduudaha armenia ee kula wareegtay dalka azerbaijan ciidankan cusub ee rushia weliba ayuu saldhig ku dhigdeen gobolka tafuush oo koyaala waqooyiga dalka armenia tallaabadaasaytiya kuwees ukureed hal isbuuc markii uuse ra-iisul wasaaraha armenia nicol bashinyan uuse dowladda ruushka ku codsaday kaalmo militariya oona lamada dalyo ku dhexeeya heshiis dhiniga ammaanka ee dowladda ruushkaya weliba horay heshiisiya indhex dhigtay dalalka armenia iyo azerbaijan iyoona ciidan joho horeytiyoon ku dagaalaman gobolka nagorno karabakh dhugunsadayaal warkii hamiignimaya antininka dhan warka waliba hasaare waana siina socodsi anoo maxmed yare dhinaga farsamada saaxiibka ee jookar ahay war kun warlamida intuun ridinku kulmaan sidaas iyo ammaane allah